الصلاة والسلام على رسول الله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما waxaynu ku dhex jirnay mawaaqiit salaa salaada iyo waktigeeda dabcan waa shuruudii salaada shardiga iyo mashruudkuna way isku xidhan yihin oo haddaan shardiga la helin mashruudkiina la heli maayo haddaan waktigii la helin salaadiina la heli maayo sida waktiga loo ogaanayo dabiiciga ah saacad ku xidhnayn wax kale ku xidhnayn ayaa la sheegi waxaynu soo aragnay ama ku dhex jirnay aakhiru waqti lmaqrib maqribka waktigiisa u dambeeya hal wakti buu leeyahay mise laba wakti buu leeyahay waxaynu soo arkaynaa labada qowlba way jiraane inay axaadiistu caddaynayso inuu laba wakti leeyahay axaadiista markaa hal wakti sheegtay waxaa lagu siyaadinayaa unka waktiga dheeraadkaa sheegay waktigiisa horena waa ghuruubu shams inay qoraxdu kaa libidho ilaan dhici mayso circulationkaasay samaynaysaa wareeggaa ilaahay ugu talagale mar boqol ay usii muuqataae telefoonka markaad iminka kula hadasho ka jabaan jooga hadduu la hadlayo kii maraykanka maalin iyo dheeraad baa udhexeeya aduu haddaad adduunyada galbeedkeeda la hadlayso weli annaga waa noo soo jeedaa baa lagu leeyahy markaa dhici mayso dee waasa aynaga sii jeeda une isheenna marka ka libidho weeye maqribka casaanka ama guduudkani kolku taga shafaqa loo yaqaanaana waa akhirka axaadiidtu kolle way isku soo noqnoqonayaan sidaa daraaddeed kitaabkii horena waynu kusoo aragnay kanna waynu ku aragnay iqtisaadan bilwaqti si aynu waktiga uga faa'idaysano waynu iska fududayn carabka wixii la garanayo masale masalada u baahan in la isyar dutaago un mooyaane ama eray adag ama kelmad kelmadda u baahan in la yarshaxo can abi muusa qaala أتى النبي صلى الله عليه أتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل نبيga waxa u yimi nin su'aal weydiinaya yasaluhu can mawaqiti الصلاة salaada iyo waqtiyadeeda ayuu ninkani nebi maxamed weydiinaya falam yarud calayhi shaya nebigu uma jawaabin qowl ahaan kuma siinin laakiin ficil ahaan buu jawaabtii ku siiyey faamara bilaalan bilaal buu amar siiyey isagiina macnaha sidii xadiidkii hore aynu kusoo maraynay wuxuuna ka dhigantay isagoo inina sug haddaa uu maaragtay xadiidta qaarkoodna waaba kuwii dee hadduu ninkii acraabiga ahaayah nala tuka waa kii kuyihi laba cisho fa aqaama bilfajri buu aadaamay ayuu aqiimay adaankiina waa ku jiraabeyn salaadii subax xiinan shaqa markuu qac yidhi ayuu aadaankii u adaamay wac markuu dha la arkay waagi uma amarahu haddana bilaal buu amray nebigu fa amara biduhri xiina zaalat ishams markay qoraxdu bartanka ka baydhay ayuu ihi u aqiim duhurki waalqaa'ilu yaquulu qofkii odhanayayna wuxuu odhan karaa intasafa nahaar maalinkii wuu kala badhmay marka uu qofku odhanaya wallaahi hadduu kala badhmay ee uu ku shakeeyo talow qoraxdii ma baydhay mise may baydhin markaasuu bilaal aqiim yidhi wahuwa aclamu laakiin dee nebigu cilmi buu leeyahay marka wahuwa aclamu waxay meesha ka saaraysaa haddaad adigu shakiilayda odhan lahayd bartankay taaganta nebigu u ogaya inay zawaalkii tahay wahuwa aclamu bilwaqti isagaa nebigu waqtiga cilmi u leh uma amarahu bilaal buu amray fa aqaama bilcasri washamsu murtafica casarkii buu aqiimay iyada qoraxdu dheerta uma amarahu amar buu siiyey fa aqaama bilmaqrib xiina qalabat ishams markay qoraxdu damtiri buu maqribkiina u adaamay uma amarahu fa aqaama bilcishaa cishii buu u aqiimay xiina qaaba shafaq markuu casaan ku tegay wakti badani uma dhexeeyo waxaa laga yaaba marka aynu dee sunaysanaynu xoogaa yar joogno rubuc meelaha aynu casaankana iska tagaba waktiyadii u horreeyey wey maalinkaasi halkaasu ku idlaabay uma ahara alfajr salaad uma ahara alfajra salaadiibuu subaxiibuu dib dhigay min alqadi berri berri baa la gaadhay labaatan cishaagii lasii dhaafay subaxii wuu dib dhigay xiina nsarafa markii uu ka baxay waalqaa'ilu yaquulu markaa xaggan dambe ku tacalluqi waalqaa'ilu yaquulu qofka hadlayaana wuxuu odhan karaa xiina nsarafa markuu nebigu ka baxay salaada oo darafka iyo jaar iyo majruurku mid waliba wuxuu u baahan yahy meeluu ku tacalluqo oo uu ku xidhbo marka akhara almaqriba buu dib dhigay min alqadi berito waalqaa'ilu yaquulu ka hadlayaana wuxuu odhan karaa xiinan sarafa markuu nebigu ka baxay qofka hadlayaa wuxuu isweydiin karaa dalacat ishams qoraxdii way soo baxday markuu nebigu salaada ka baxay qofka su-aal ka keeni karaa wuxuu odhan karaa waar qoraxdii dee waa sidee talo armay soo baxday wuu caddeeyey caddeeye caddeeyey nebigu marka waa taa waxaynu soo nidhi limaslaxa maslaxada iyo manfaco cibaadadu ay leedahay daraaddeed waa loo dibdhigi karaa oo cilmi bay ummadani faa'iidaysanaysa waqt alfadiili kabuu tukanin nebigu laakiin si uu ummadda waxu bara aakhirkii buu ka tukaday uma ahara duhra ilaa qariibin ahara duhra duhurkiibuu dibdhigay ilaa qariibin waqti u dhow min waqti alcasri bilams shalay waktiguu tukaday casarka maanta duhurkii waxaa la tukanayaa waktigii shalay casarka uu tukaday wakti aan ahayn laakiin dee ku dhow oo la odhanaya talow casarkiiba soo galay uma ahara alcasra ayuu dib dhigay xiinan xata insarafa meelaha qaarkoodna halkaa xiinan sarafa aynu soo maraynay xatan sarafa sida halkan oo kale marka xatan sarafa haddii la yidhaha caadi bay noqonaysa ahara alcasra buu dib dhigay xatan sarafa iyadoo uu ka baxay waalqaa'ilu yaquulu qofka hadlayaana wuxuu odhan karaa ixmarat ishams har qoraxdii dee waa tan guduudatay ixmiraarku waxa weeye marka intoo fallaadhaheedii iyo kulaylkeedii tagaan ay sii dhowaatay liqa sii dhigto uma waa waktiyada ugu dambeeya ee waktulikhtiyaarka uma ahara almaqriba buu dib dhigay xataa kaada kaana jeeruu noqday waktigaasi cinda suquudi shafaq markuu casaanku tegayay ilaa lagu dhawaaday casaanka gadaashiisa marka waxaad arkaysaa waktiga dhicid dhicidda qoraxduna waa waktigii hore guduudkaa dambe ama sagalkaa cas ee sii muuqdaana waa ka dambe uma ahara alcishaa ayuu dib dhigay ilaa thuluthu lleyl saddex meelood marka habeenka laga dhigo meel meeli markay tagto haddii wati haddii caadi yahay oo dee waktigu isleegayo labayo toban saacadood uu yahay habeenku afar ka midii markay tegeen taqriiban waa ilaa tobanka habeennimo hadday lixdii qoraxdu dhacday uma qaala nebigu wuxu uhi qaacidu ummadda u dhibayo alwaqtu alwaqt ashaasi waa cahdun dihni waa ogaansho taxadka la yskala ogyahay ila ilaahay wuxu uhi ina salaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta salaadu waajib ilahay ummadda uu saaray weeye waktiyaysan mawquutan alwaqt waktiguu qur-aanku sheegay fii maa bayna haadayn waa inta udhaxaysa labada ah salaad walba awalkii iyo aakhirkiiba haysaa inta udhaxaysa wey cishaayigaa markaa lagu murmay aakhiru waktigiisu halka uu yahay waynu isagana gaadhi insha allah sida kuwa soo socda ay tilmaamayaan can bashiir ibni salaam qaala waxa uhi dakhaltu ana waan galay aniga iyo waa muxammad bnu cali aniga iyo maxamed ibnu cali calaa jaabir ibni cabdillahi alansaari jaabir ibni cabdillaahi ibnu camr alansaari cabdillaahi ibnu camr ibnu xaraam alansaari almujaahid alshahiid waa aabihi weeya ninka aynu markaa abtirinayna shahiidi cabdillaahi ibnu cabdillaahi ibnu camr ibnu xaraam alansaari marka ninkan le bashiir waxa uu leeyahay aniga iyo muxamed ibnu cali maxamedkana waa maxamed moxamed ulbaaqir ninkan uu ku abtirsanaya ibnu calina waa cali ibnu xusein xuseen oo inankii nebigu awowga u ahaa ninkuu sii dhalay cali la odhan jiray waa ninka laqabkiisu ahaa zaynulcaabidiin ee caanka ku ahaa cibaadada ee macruufka ah nin waktigaa amiir ahaabaa soo galay kacbadaoo markaasaa dadkii hore ugu banayn waaye saxmed baa kala kulantay marka cali ibnu alxusein zayn alcaabidiin ayaa dhinacaa ka soo galo markaasaa aada loogu baneeyey markaasuu yihi waa dee aniga lai baneeye waa ninkan odayga loo baneeyey muxuu ahaa madaxduna dadkaa muuqmuuda way ka yara hinaata waa ninka magacaa la yidhaha buuli dee haddaba taa iyadu madaxtinimo maahae taasaa madaxtinimaa buuli taa automatiga dadku ay u aqbaleen anigii waa lai baneeye waa lakin isagii waa loo baneeyey bui si dhaqso ah waayahay marka maxamed ulbaaqir waa kan inta faraha badan ay qulubiga ku yaro sameeyeen shiicadu isagu nin wanaagsan oo saalixa buu ahaa moxamed ibnu cali saddex bayadaasaa u galay buuri waa bashiir ibnu salaam moxamed ulbaaqir iyo caliy ibnu xusein zayn lcaabidiin jaabir ibnu cabdillaahi baan u galay faqulnaa lahu waxaan ku nidhi akhbirnaa nooga waran jaabirow can salaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wadaaka waktigaasina zaman alxajaaj ibnu yuusuf xajaaj ibnu yuusuf ninkii la odhan jiray waktigiisiina ahayd waa waktigii intuu dilay maxaanku idhahda cabdillahi ibnu zubayr ibnu cawaam madaxu markaa looga dhigay xijaas oo dhan oo makana madiine loogu daray waktigaasay ahayd xajaaj ibnu yuusufna dee waktigaa wuxuu barasaabuu ahaa cabdulmalik ibnu marwan reer banu imeye waktigii ay madaxda ahaayeen taariikhdu taqriiban afar iyo toddobaatankii meelahaasay ahayd mudduu markaa meeshan ku boodha boodhaynaya oo uu madax ka ahaa markii dambe waa tii ciraaq loo bedelay isagoo saddex iyo soddon jir meelahaas ciraaq buu dabeedna labaatan sano madax ka halkaasuu ku dhintay kolkii dambe nin dhib badan buu ahaa dadka layn jiray aada iyo aada ummadda u ciqaabi jiray hadda waxyaabo badan oo khayran uu qabto qur-aanka aada arkaysa maqarooyinka iyo ninka axsaabta iyo tartiibiyey buu ahaa xarakada qur-aankana qeyb weyn buu ka qaatay iyo tashkiil in lagu sameeyo laakiin dee ummad badan buu kala gaabiyey oo qisooyinka qaarkood waxaabay tilmaamayaan hadday suganto ilaa boqol iyo labaatan kun oo qof baa la tilmaama intuu garbaduubun u dilay intuu soo xidhay waktigaasi bay ahayd waxa uu intan ugu calaamadinayaa markaa zabal alxajaaj ibnu yuusuf wuxuu uga calaamadinayaa salaadii buu baktiyey oo waktigii laga tukan jiray caankaa wakti aan ahayn buu hoos ugu sii dhigay salaad walba gadaal buu ka dhigay marka su-aasha sababta keentay waxa wey ninkanoo salaadii ku dhoobaysay ayaa asxaabtii markaa la weydiinaya su-aalihii qaala wuxu uhi kharaja rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam jaabir baa yidhi nabigaa soo baxay fasalla duhra xiina zaalat shams duhurkiibuu tukaday markay qoraxdu suushay wa kaana alfayu harhkuna wuxuu noqday qadra shiraak qadra shiraak indhasha kabta in la eg buu harhkuna ahaa macnaha qoraxdu markay bartanka ku ururto in yaroo kabta indhasheeda leegunbuu baxay harhku shiraag waa dee suunkaa kabta xaggeeda hore oo wax sii qara laba maaha waxaan fartaba ka weynayn ama laba farood qaradiisu leeg intaa in leeg buu harhku baxay uma sala alcasra xiina kaana alfayu markuu harku noqday qadra shiraak indhasha kabta in la eg wadilli rajuli iyo ninka harhkiisa oo qora marka qofka harhkiisii uu isaga la egaaday in yaroo indhasha kabteeda la egna uu dhaafay weeyi idaa saara dillu kulli shayin milahu wazaada qaliilan fuqahadu ay odhan jireen in yar waa inuu dhaafaa shay walba harkiisu markuu leegaado intiibuu shiraa ka cabiray uma sala lmaqriba buu tukaday xiina haabat ishamsu markay dhacday uma sala alcishaaa xiina haaba shafaq uma sala alfajr salaadii subax buu tukaday xiina dalaca alfajr halkaasuu ku dhammaaday maalinkaas uma sallaa min alqad berri wuxuu tukaday aduhur ha duhurkiibuu tukaday xiina kaana markuu noqday adilu harku duula rajuli ninka dherarkiisa markaa isaga iyo casarkii maxaa udhaxeeya casarkii shalay dee waxa udhaxeeya un shiraagii intii yarayda harhku dherarkan uu la egaaday dhaafi lahaa un baa u hadhay wax yar baa udhexeeya uma salla lcasra buu tukaday casarkii maalintii dambe xiina kaana markuu noqday dillu rajuli mitlayhi ninka harhkiisu markuu labalaabkii noqday shalay wuxuu ahaa harhku hal mar buu kusoo laabaya iyo in yar iminka laakiin harhku waa laban laab in kaleu kusii lifaaqay oo wuxuu yihi qadra maa yasiiru inuu socdo qadarkeed araakibuka soconaya sayr alcaniq sayr alcanaq socod degdega ilaa dil xulayfa meesha dilxulayfa la ydhaha qofka gaadiid fuusha ee degdegaya qadar uu soo socdo in la eg dulxulayfa waa duleedka madiina koonfureed waa halka laga soo xidho xajka iyo cumrada dhowr iyo toban kilomitr inay u jirtaynu ku qiyaasi karnaa intan markaa uu sheegayaa waxa weeyaan laba siyood labadaba way noqon kartaa waktiga uu casarka tukaday iyo qorax dhaca marka la eego qofka gaadiidka fuushana degdegaya wuxuu u soconayaa dulxulayfa ilaa qorax dhaca ama marka la soo tukaday casarkii ee la tukaday waktigaa shayga harhkiisu kusoo labanlaabmayo qof degdegaya hadduu kasoo dhaqaaqo qorax dhaca wuu kasoo gaadhaya dulxulayfa marka labuu isku lifaaqayo goortii casarka la tukaday gadaal laga tukaday hadduu madiine kasoo baxo qofku wuu kusoo hoyan kara waa saacadbaa udhexaysa meelaha marna laba saacadood iyo bar baa maqribkii udhaxayn kara iyo casarkii haddii la dib dhigayna saacad iyo xoogaaba dib ayaa ka hadhan markaa dhicidii qoraxdaba qadra maa yasiiru inuu socdo qadarkeed baa qoraxdii uu ka hadhay ama kaana alwaqtu waktigani waxa uu ahaa hadhay ama kaana alwaqtu waktiga casarkuba wuxuu noqday waktigu casarka tukadayda wuxuu noqday qadra maa yasiiru inuu socdo qadarkeed araakibu qofka gaadiidka fuushani sayra alcanaq socodka degdega yaa naaqu siirii canaqan fasiixan ilaa sulaymaana fanastariixa ninkii shaacirkaa waxa uu lahaa hal yahay socod degdega soco ninkii sulaymaan ibni cabdilmalik la odhan jiray aan gaadhnoon raaxaysane yaa naaqu siirii canaqan fasiixan ilaa sulaymaana fanastariixa marka sayra alcanaq socod degdega ilaa dilxulayfa halkaa xajka laga xidho qofka gaadiid wata ee u soconaya socod degdega inuu socdo in la eg baa ka harhsan qoraxdii qiyaas baa lagugu soo dhaweynaya ad wax ku fahmi karto dabiiciya uma salla lmaqriba buu tukaday xiina qaabat ishams markay qoraxdii dhacday halkaa marka waxaad ka arkaysaa waa waktigii hore un uma salla lcishaaa buu ayuu tukaday ilaa thuluthi lleyl aw nisfi lleyl habeenka hulukii ama kala barhkii uma salla alfajr salaadii subax buu tukaday faastara aad buu iftiimiyey aad buu iftiimiyey karaahiyat nawmi bacda salaati lmaqrib salaaddii maqrib baynu ku jirnaa waxaa la karaahiyaystay maqrib markaad tukato inaad seexato shaayigi baa kaa tegi kara can sayaar ibnu salaamin qaala dakaltu calaa abi barzata baan u galay buui fasa'alahu abi aabbahay oo ila socday baa weydiiyey su-aal kayfa kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yusalli lmaktuubata rasuulka ilaahay sidee buu u tukan jiray salaada faralka ah qaala wuxuu uhi kaana yusallii alhajiira harka digtiisa iyo duhurkuu tukan jiray alhajiira haajira iyo hajiira waa markay qoraxdu kululaato bartanka allatii tadcuunahaa salaada ugu yeedhaan alulaata hore salaada hore salaada ugu yeedhaanee duhurka ah wuxuu tukan jiray waktigaa kulaylka xiina wakti buu tukanaya tadxadu shams bartanka ay ka baydha daxdigu waa leexashada ilaahay baa yidhi xujatuhum daaxida xujadoodu gaalada way leexsantay waa simbirraxotee wax dhacay xiina tadxad marka ay ka simbirraxato ama ka degto ashamsu qoraxdu bartamaha wa kaana yusalli alcasra casarkuu tukanaya xiina yarjicu axadunaa midkeeye markuu noqdo ilaa raxlihi gurigiisa oo fii aqsa almadiina madiine ku sugan washamsu xaya iyada qoraxdu noosha qofka tukada wuu tegayaa qoraxdiiyo nool buu xaafadiisii tegaya wanasiitu waxaan ilaaway maa qaala fi lmaqrib intuu maqribka ku sheegay imika waan ilowsanay wa kaana wuxuu nabigu ahaa yastaxibu wuxuu jeclaa an yuahira alcishaa cishaa'iga inuu dibdhigo allatii tadcuunaha alcatama salaada catamo ugu yeedhaan nabigu wuxuu jeclaa inuu dibdhigo wa kaana yakrahu nawma qablaha wuxuu karaahiyeysan jiray salaada cishaa'i ka hor in la seexdo walxadiida bacdaha iyo gadaasheed in la sheekaysto cishaa'iga ka hor odse xataa waxay sabab u noqon kartaa in cishaa'igii ku dhaafo ama waktigeedaa fiicani ku dhaafo kadib ood sheekaysana salaaddii subax baa ku dhaafi karta wa kaana yanfatilu waxa uu an yansarif wuxuu ka bixi jiray salaada min salaati alhadi alghadaa salaada subax wuxuu ka baxayaa xiina yacrifu arajulu ninku marka uu garto jaliisahu kala fadhiya ee kula fadhiya kugu xiga markaad garata un wakti horeo himamawa wey wa kaana yaqra'u wuxuu akhriyaya nebi maxamed bisittiina ila almia lixdan aayadood ilaa boqol aayadood oo qof dudubinayo degdegayo qur-aan ruugi aanu akriyaynin nebi maxamedoo mujawidaba akhriyaya waratil lqur'aana tartiila qiradiisu kaanat fasla way kala baxsanayd marka boqol aayadood uu akriyo dee intee la akrii karaa boqol aayadood hadday doonayaan suur aayado dhaadheera marka mudduu ku jiraya nuse saaca u yaraan ama ka badan saa daraaddeed baa ayaa goor hore la tukanaya goor horu gelaya mar hadduu qofkii aag fadhiyay garanayo goor horu galay maqribkii halkaasaynu ku dhaafnay awal waqti alcishaa cishaa'iga waqtigiisa awalkiisaa la sheegi آخرkiisana waynu gaari إن شاء الله عن جابر بن عبد الله قال وxu جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكل جبريل نبgu u yimi حيiنa زاaلت الشمس markay qoرaxdu bartanka ka baydha فقاaل قم يا محمد محمدow istaag bu إلا waa معaلمkii رasuulka إلahay baa ملga wax soo baray ملgana wuxuu usoo diray نبga معaلمkii رasuulka wey كعب فصل ظهر ظهرka تuko حيiنa زاaلت الشمس markay qoرaxdii baydhay uma makasa malagu waa yaro joogay xataa idaa kaana fayu rajuli ilaa ninka harhkiisi uu noqday milahu isagii uu leegaaday jaaahu nebigu u yimi lilcasri buu ugu yimi si uu casarkii u tukiyo qaala qum yaa muxamed fasalli lcasr uma makasa wuu iska yaro joogay malagu oo uu ka yaro hakaday xataa idaa qaabat ishamsu markay qoraxdii dhacday buu jaaahu u yimi nebiga faqaala qum fasalli lmaqrib qoraxdii baa dhacday maqrib ka tuko faqaama fasallaaha xiina qaabat ishams sawaan si dhaba ay u dhacday aan waxba ka soo hadhanayn sawaaan kaamila si dhaba ay wada libidhay uma makasa wuu iska yaro joogay xataa idaa qaaba shafaq markuu guduudkii ama casaankii maqribka ka dambeeyey tegay jaaahu nebigu u yimi malagu faqaala wuxuu uhi qum fasalli lcishaa kawac cishaa'iga tuko faqaama fasallahaa intuu istaagay ayuu tukaday nebigu uma jaaahu wuu u yimi xiina sadaca alfajr markuu waagii qac yidhi fi subxi waa berigii faqaala qum ya muxamed fasalli faqaama fasalla subxa nebigu subaxiibu sidaa ku tukaday intaas waa maalin awalkii baa laga tukaday salaadii malagaana tukiyey nebigana wuu ku tacliimiyey tacliimtuna ma ahayn nadari laakinaha kaanat camaliya mid waxay ahayd maqal iyo muuqaal isugu jirta oo isaguba uu ku howlgelinayo uma jaaahu min alqad berri buu u yimi malagu xiina kaana fayu rajuli milah markuu qofka harhkiisu la egaaday faqaala qum yaa maxamed fasalli fasalla duhra kacoo duhurka tukagu markaasuu sidii duhurka nebigu ku tukaday uma jaaahu jibriilu calayhi salaam xiina kaana fayu rajuli milayhi qof walba harhkiisu markuu labaan laabkii noqday wuu yimi faqaala qum ya muxamed qum yaa muxamed fasalli tuko salaada fasalla alcasr casarkiibuu tukaday qof walba markaa harkiisii labanlaabkiisu noqday waa shay walba un uma jaaahu lilmaqrib xiina qaabat ishams markay qoraxdii dhacday waqtan waaxidan waqti keliyahoo lam yazul canhu aanu ka suulin xadiidkani saasuu sheegeen moogta fuqahada qaar baa caynkaa ku tegay maqribku waqti keliyuu leeyahy qaybina waxay leedahay ma xadiidka horena siyaadu wataa siyaadadaasaynu aqbalaynaa oo ah ilaa inta casaanku joogo uu joogaa maqrib uma jaaahu lilmaqribi xiina qaabat ishams waqtan waaxidan lam yazul canhu kii hore kamuu suulina waa waqtigii shalay faqaama qum fasalli fasalla lmaqriba uma jaaahu lilcishaa'i buu ugu yimi xiina dahaba thuluthu leyli lwal habeenka saddex dalooloo daloolka hore markuu dhaafay faqaala qum fasalli fasalla alcishaa waa waqtigii dambey uma jaaahu lisubx xiina asfara jiddan markuu aada u caddaaday faqaala qum fasalli fasalla subxa subxii oo dee dhulkii caddaado la kala shaqo tegay faqaala wuxuu malagu ku yidhi nebi maxamed markuu casharadaa tusay laba cisho isku xiga maa bayna haadayni labadaa waqti aan kuu sheegay waqtunba ahaaday kulluhu dhammaantii labadaa ka horiyo ka dambaynta ka dhaxaysa waa wada waqti waa kulluhuda waxay sheegaysaa kala xigtaysi ma leh kulluhu marka culimadu waxay isweydiiyaan waqtulfadiiruhu muxuu yahay waqtulfadiiruhu waxa weeye salaada oo waktigan hore laga tukado waktiyadan udhaxeeya ka dambeeyana waa waqtulikhtiyaar waktiga aad ka tukan karto weeye laakiin kaa horaa fadli badan waqtulfadiilo maxaa tahay qole waxay yidhahan waqtulfadiilo waxa weeye inaad sii diyaar ahaato ood xamaamka gasho ood weysaysato ood shaqada soo dhigto oo halkaad ku tukanaysa aad ku diyaargarowdo sidaad uu galan aad dhag ku siiso kaasaa waqtulfadiilihiyaa la yidhaha iyadan waxba kaa dhinayno aad diyaargarowgii samaysay qabla alwaqti sidaaduu u galo ee la adaamo inaad tukato sunna iyo faralkiiyo isdabayaaca isku xiga qolo kalena waxay yidhahaan malaa waaka aada moodo inuu u dhowya waaqice markay salaadu gasho waa inaad xamaamka gasho weysaysato kadibna aada salaadii sunnaheedii sidaa ku bilowdo oo markaa waxaa lagu saamaxayaa ololihii salaada un inaad ku jirto ama maydho ama weysayso ama xamaam gal intan aada diyaargaroobayso walow nusa saace labaatan daqiiqaba ha iska qaadatee walaa zilta fii waqti lfadiila waqtulfadiili unbaad ku dhex jirtaa ila salaada iyo diyaargarowgoodi waa isku baabuun marka selafkuna sidaasaa dhaqankoodu ahaan jiro waqtigaa la adaamo unbaa ay dee diyaargarowgooda iyo arrimahoodu ay ahaan jireen ama waqtiguba uu galaba intaasii baynu ku dhaafnay taa hore tacjiilu lcishaa cishaaigii oo la dedejinaya can maxamed ibni camr bni xasan qaala wuxuu uhi qadima alxajaaj ayaa madiine soo galay fasa'alnaa jaabira bna cabdillaahi baanu weydiinay waxa iskaga xidhan soo gelidiisa iyo iyo su-aasha jaabirna horeynuu soo sharaxnay markuu salaadii dib dhigay baa le waaba ka war waa kankani ku quustay salaadii goormuu nebigu tukan jiray qaala wuxu uhi kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama yusalli duhra bilhaajira haajiradu waa duhurka kulaylka ayuu ummadda tukan jiray walcasra washam casarkana wuu tukan wuu tukinaya ummadda washamsu baydaau naqiya iyadoo aada u cadoo naqiya saafi oon casaangelin walmaqriba buu tukinaya ummadda idaa qaabat ishamsu markay dhacdo walcishaana wuu tukin jiray axyaanan mararka qaarkood idaa kaana marka uu ahaa idaa kaana markuu nebigu yahay kaana wuxuu ahaa nebigu idaa ra'aahu markuu asxaabta arko qad ijtamacuu inay soo uruureen ay wada diyaar yihiin cajala cishaayiga uu dadejinayay wa idaa ra'aahu marka uu arko qad abda-uu inay yaro dib dhaceen ee hakadeen ee habsaameenna akhara wuu dib ridaya marka marar badan buu xeerin jiray waaqica ummadda wlmaqriba idaa wajabat ishamsu waa macruuf markay dhacdo wey wajabat markay dhacdo faidaa wajabat junuubuha faidaa wajabat junuubuha fakunuu alqur'aanu qaamuusu man laa qaamuusa lahu baa laya qur-aanku wuxuu qaamuus u yahay qofkaan qaamuus lahayn si uun baad uga helaysaa kelmadu tasriifaadkeeda iyo isbedeladeeda cishaa'iga wuxuu tukanayaa xaaladaha qaarkood markuu arko ummaddu inay soo urureen wuu dadejinayaa markay dib dhacaanna wuu yara dib dhigayaa marka ku xisaabtan bay leedahay arrimaha ummaduna in la eego marka kulaylka iyo marka qabowga iyabaa yaro kala duwano marna ummaddu way soo ururayaan marna way isyar hakanayaan baabshafaq shafaqii baa la sheegay shafaqu qolo waxay dhaha shafaq keliyo baa jira oo kaa guduudka ah qolona waxay dhahan mee saddex shafaq baa jira qolona laba shafaq baa jira ashafaqu laxmar waa laisla waafaqsay inuu jiro waa kaa cas maqribka ku xiga waxay ku xig ku dareen sida kutubta shaaficiyadaba aad ku aragto laba shafaq oo midinaya ashafaqu lasfar washafaqu labyad midabka markaa cawlka ee casaanka iyo cadaanka udhexeeya iyo shafaq kaleo isagana abyad la yidhaahdo oo cad idan axaadiista marka la eegay meelaha qaarkood abyadkaasi waa kusoo arooray markaa wuxuuna muuqanaysa un inuu yahay kan shafaqa iminka nusuustu ka warramaysa ay ku kala baxayaan maqribka iyo cishaayigu waa ka guduudka caf kaa wey cali nucmaan ibnu bashiir qaala ana aclamu nnaas aniga ugu cilmi badan buu ihi bimiiqaati haadihi salaa salaadan salaadu waatee waa cishaai laakhirati cishaa'iga dambe cishaaeyn baa la yidhaha maqribka iyo cishaa'iga iyadoo loo jeedo marka cishaai laakhira cishaa'iga dambe anaa idinku cilmi badan waqtigeeda kaana rasuul llahi sala allahu alayh wasalam nabigu waxa yusalihaa wuu tukanaye lisuquuط اlqamar markuu qor dayixu dhaco dayaxo oo lihaalia habeen saddexaad yeeshay lisuquuط اlqamar cinda suquuط اlqamari dayixu markuu dhaco dayaxaasoo lihaaliثati lilaylati haalia habeen saddexaad uu leeyahy macnaheedu waa maxay bil saddex bil saddexdu markay dhacdo buu cishaa'iga tukin jiray ummadda tukinaysa markaa bil saddex baad saa weegiyo talow inteebay maqribka dabadii sii joogtaabaad bil saddex bay idhaahdeen reerkaagana way kaa kaxaysaa reer kalena kuma geyso ayay idhahdeen reer miyigu macnaa way dhaksataa dhaksee u dhacdaa wey wax yar bay dee sii joogi can nucmaan ibni bashiirin qaala wallahi bui waan dhaartay inii la aclamu nnaasi dadka aniga ugu cilmi badan biwaqti haadihi salaati salaadan waqtigeeda waa salaatilcishaai ilaakhirati salaada cishaaye dambe ee maqribka ka dambay faanna maahe nicmada ilaahay buu ku mahadnaqaya waxaanu ugu sheegayaa dadku inay ka faa'idaystaan ceebna maaha hadduu qofku arko fanni ay ka jaahil yihiin inuu yidhaahdo fannigaa waxba iga baxsan fannigaa waan ku fiicanay inuu yidhaahdo isagoo doonaya inuu ka faa'iidaysato ummadda kaana rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay yusalihaa wuu tukan jiray lisuquuط اlqamar lihaalita baabu maa yustaxabu min taakhiir اlcishaa cishaa'iga in la dibdhiga iyo maa wanaagsan maa yustaxabu min taakhiir اlcishaa waa wixii la suneeyey oo ah cishaa'iga dibdhigiisa dibdhiga cishaa'iga waktiyadan aynu sheegido axaadiista ku sugan loo dibdhigo waa mustaxab in la qadimo iyo in la akhiro iyo maa fiican markaa sheekhu wuxuu ku leeyay in la akhiraa fiican qolyaha qaarkoodna waxay leeyihin in la qadimaa fiican waxaa markaa qoloba ay akhriyaysaa axaadiistunbay si u akhriyaysa dee nebiga ammaanay ta'khiirka bay idhaah qolyaha markaana dibdhigiisaa fiican ilaa thuluthu leyl iyo nisfu leyli qolyaha kalena waxay leeyihin dee nebigaa tukaday awalka halkuu ku tukaduunbaa dee wanaagsan halkuu tukaday mar hadday tacjiil u badnayd iyo degdeg intuu dibdhigaybana naadir ay ahayd dee halkaa uu ka tukan jiraa wanaagsanayd bay laakiin qowlka raajixe axaadiistu si cad u sheegaysaa waxa weye inuu dibdhigu fiican yahay hadday duruuftu saamaxaysa dadkuna xamilayaan nebiguna wuxuu u qadimay dee isagaaba sheegaye haddaanay ummadda dhib ku ahayn haddaanay ummadda dhibku hayn dhibka carar buu ahaa dhibka carar ayuu u qadimeeye dibdhiggaa wanaagsan dadkan aad arkaysa ee dirqi iminka ku tukanaya haddii la yidhaha tobanka caawa ayaa cishaayiga la tukanaya artii salaadeedi waa la iska daayay odhan in badan baa odhan taa iyada waynu ka maaranay kole hadii tobanka iyo laga dhigay labayo tobanka iyo ma karayna adeer xagga waktiga ugu dambeeya cishaayiga afar qowl baa jira qolo waxay yidhaahdeen waa rubucu leyl habeenka rubucii qolona waa thuluthu leyl qolona waa nisfu leyl qolona waxa weeyaan bay yidhahdeen ilaa inta aanu waagu baryin afartaa qowl marka qowlkaa rubucu leyl ayaa u dambeeya odhanaya isagu waa daciif mustanad iyo meeluu ku tiirsado ma haysto rag yaroo aan badnayn baana qabo salaf kamid a rubucu leyl waa sagaalka habeenimo oo kale afar meelood oo min saddex saacadooda wey marka saddex saacadood tagaan taqriiban dhulka dhexdhexaadka waynu ka hadlaynaa thuluthu leylna dee waa inagaan arkaynaa axaadiistii baa sheegaysa nisfu leylna waynu ku arkaynaa labadaa qowlna waa labada qowle ugu daliil badan jumhuurtuna waxa ay qabaan ilaa waagu baryayo in salaada cisha ay joogto ibnu xajar waxa uu leeyahay ma hayo daliil saxiixoo sariixoo sugan oo cishaa'iga dhaafinaya nisfu leylka ma hayo مع ذلك مذهب الشافعية ومجتهدين تيدا وشاق كمد هانا وليا إلى أنت واجو بريئيو وحويان شايق وجوه وقتها ثلث الليل يعني نصف الليل كي وقتها ونكسب لكن وا وقت الجواز كلا قد كنكر وإلى أنت واجو بريئ ساسي علماء بدين labada qowle u daliil badanina waxa weeye inaan la dhaafin isfuleylka ama thuluthulaylka maxay daliishanayaan markaa jumhuurtan odhanaya ilaa axaadiistan kuma hayno xadiis cishaaigii dhaafinaya waktigiisii u dambeyn isfuleylka ma hayno maxay jumhuurtu daliishanayaan waxay daliishanayaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam markii salaadii subax isaga iyo asxaabta ay ka tagtay waataynu soo marnay safar isagoo ku jira ayaa hurdo kaga tagtay subaxii waa kii qalleeyey asxaabta qaarkood baa ka murugoodo ka xumaaday salaada dhaaftay markaasaa waa kii lahaa hurdada iyada gaboodfal ma leh inama tafriidu an tuakhira asalaata can waqtiha ilaa an tajii'a asalaatu thaaniya calaa macna alxadiid macnaha xadiidka markaynu soo qaadano haddii ereyada qaarkood sida aanay ahayn gaboodfal iyo ma laha wax gaboodfala salaada aad ka seexatay ama ilowday laakiin tafriidka iyo gaboodfalku waxa weeye salaadii inaad waktigeedii ka kaxayso ilaa intuu soo gelayo salaada ku xigta waktigeedu ufiirso halkay kala soo baxayaan salaadii inaad waktigeedii kadib dhigto ilaa uu soo gelayo tii ku xigtay waktigeedu marka haddaad cishaaigii dib dhigta bay kuleeyihin ilaa uu subaxii soo gelayo dee tafriid baad samaysa mar haddaad intaa ka saarto marka xadiidkaa waxaa laga qaadanayaa salaad walba marka dee laga yimaado salaadaa subax mid walba ilaa ta ku xigta la gaadhayo ilaa ta ku xigta marka la gaadhayo waktigeedii wuu joogaa duhurkii wuu joogaa ilaa casar la gaadhayo casarkii wuu joogaa ilaa maqrib la gaadhayo maqribkii wuu joogaa ilaa cishaay la gaadhayo cishaayigii wuu joogaa ilaa subax la gaadhayo inaad salaadii dib dhigta ilaa tii ku xigta ilanayso jumhuurtu kaasay haystaan kaana markaa qolada ka doodaysa waxay dhahdeen kuma cadda dee ama nebigu wuxuuna ka warramayaa qadiyad tafriidka iyo waxaas mooyaane adugu niqaashka halkaas xadiidkaa saxiixaa la cuskanaya marka sida aad ka wanaagsane waxa weeye qofku inaanu dhaafin in isfuleylka عن سيار بن سلام قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له أبي أبا إذا كل أخبرنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوب قال يصلي الهجير الهجيرة طور كنت كان التي تدعونها الأولى طهراء ويردان حين تبحث الشمس مركي قرح دبرتن كبيرا وكان يصلي العصر أيوت كان ثم يرجع ونقنيا أحدنا متكي إلى رحله ريركي سيبكن نقنيا في أقصى المدينة مقالة مدينة القوضا بيساء والشمس حية إيضا قرحة النوشهي قال وحل ونسيت ما قال في المغرب مغرب كوحو كشيغوان الله قال وحل وكان يستحب أن يغفر صلاة العشاء صلاة العشاء ندبدق أيو تعليسي التي تدعونها العتمة أو يدان صلاة دعويسينك أو يدان قال وحل وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها وكان ينفتل وكبح من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليده قفل إيوك الله فرديا مركة أو معرفتين قرطه وكان يقرأ بستين إلى المئة عن ابن جريج قال وحل قلت لعطاء عطاء بانكول أي حين وقت جباء أحب إليك أن أصلي العتمة الشايق أن تكذا وقت جاد وقت عش إماما أو خلوا إماما مركان أمدة تكينية أو خلوا أو خاليا مركان قوريح مركان قوريح هيوي قال وحين سمعت ابن عباس يقول ابن عباس بان مقلبه يسقى أورانيا اعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قود ابن ذات ليلة هبين هذين هذا كم ذا درع تمت عشائق حتى رقد الناس إلى يدك سيحذان واستيقظوا أي سوب براروجين والرقدوا هطنا أي سيحذان واستيقظوا أي سوب براروجين فقام عمر بايستاغي فقال وحين الصلاة الصلاة صلاة الصلاة النبي الله والله سيحذان نبي بكو يهدي يكو تراوي قال عطاء عطاء مركا وحو يلي عطاء ابن أبي الرباح عالمكي وينا من عياذ بضن بها من قابنا واسكم بدوبوا هذا ذاتك الحرينا شقوا يرد يدايو شقدي بواي والكاسو هو يدي اسكا سوى النغضاء cid cidiba way shaqaysiin weyday bu ilan dadku waxay doonayaan nin markay u sahlan tahay nin xoog weyn oo tool maan ah oo cad oo saas oo kale markaasay tihi war iska daa halkan aad ku warwareegaysa oo cisigu meeshu ku jira adaan kuu sheegaya cilmiga iyo cibaadada u baydh cilmiga iyo cibaadada u baydh bu ayay ku tiri markaasay madaxduna ku hoos iman doontaa dee islaamaha ragga rag dumar baa isdhaafiyey nin weligaa ama gaadhidoo ninka kaa oori wanaagsan ama kaa hooyo wanaagsan gaadhi may sidii buu yeelay oo cilmigii buu dul fadhiistay oo cibaadadii buu badiyay oo nin amiiraad dabeetana maalin maalmaha ka mid oo waraaq usoo qoro wuxuu ihi fadlan waxaan doonayaa inaad ii yaro timaado masaa'il baan u baahnahay markaasuu yihi alcilmu yu'taa walaa ya'ti ayuu jawaabtii u celiyey cilmiga waa loo tagaaye ku dadka uma yimaado arwaa runtii buu ihi oo si wanaagsan buu hadlaya bal aan u tago markii dabeetana uu tegey ayaa isagoo salaad ku jira ayuu u tegey ninkii markaa geedhkiibarka albaabka ilaalinayay ayaa arkay amiirkan iyo dee borigaadhadiisii iyo ummadan dhan ee meesha maraysa dadkii laga aybadaysan jiro mid middanoo dee iska guuraya sidii ay u guuri jireen dee aada garanaysa wixii hareerayaaci jiray markaasuu odaygiio tukanayuu la hadla wuxu uhi amiirkii baa ku taagan amiirkii caddaa buu ku odhanaya caddaana markaasuu salaadiisii sii dheereeyey wuu sii kordhiyeyba halkuu mid inagii qulhuwallaha ku dhufan lahaa ayuu isaguna sii dheereeyey markii dambuu dabeedna ayuu ka soo baxay oo soo dhamaystay suu iminka soo daaya uu soo fadhiistay wuxuu ya akhi de waa maxay sidaas laba arrinoo na wada qaban ayaad nagu samaysay kaalayana waadna tidhi albaabkiina waad naga furi weyd dee ada mid faqiisu kaa fiican yaan la faqayn adigu insaan baa too faqa aan kula faqaya macno buura samayn maaye ilaahii weynaa baan la faqayay bu marka isagaa istaahila in faqiisa lagu raago inta kaaga loo soo dhaqsan lahaa nafsa shay waa sidii hooyadii tilmaantii ay siisay ayuu ku socday marka intaynu ubadkeenna leenahay master iyo b h d iyo bahal ka gaar si arsaaqad wanaagsan kugu soo helo officer si inaan kuu noqdo xaggan diinta diintay ku jirtaa ee ka macdax oo diintaad ku helaysaa diin iyo dunyo labadaba cadaa ibn abi rabax waa ninkaa weyn taariikhdiisu caanka ahayd nin gaaban oo madow oo naxiif oo weliba raggii la xoreeye ah waa ka halkaa maraya arrinkiisa waxau yihi samictu bna cabaasin yaquul ictama rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama data laylati bilcasama waxaan maqlay buui habeen habeenada ka mida ayaan nebigu nebigaa dib dhigay buui ictama wuu cawaysimay rasuulku habeen habeenada ka mida cishaayigii bilcatamati ilaa dadkii ay seexdeen oy soo tooseen oy seexdeen oy soo tooseen cumar baa nebiga u yeedhay salaada salaada qaala cadaa baa wuxuu yihi qaala bnu cabaasin baa wuxuu yidhi oo dabcan uu kasii warinaya de xadiidka kharaja nabiyullaahi baa soo baxay kaanii anduru waxaad moodaa buu ibnu cabaas yidhi inaan eegayo ilayhi nebiga aan eegayo alaana iminka aan eegayo yanduru ra'suhu maaan madaxiisana biyaha ka dhibqaya nebigaad moodaa inaa iminka sawirkii bigjaradii maskaxdiisu maalintaa ay qaaday ayuu quwada qaybta mukhayilada la idhaahdo ayuu dib uga soo celinayaa cajaladeedi iminkaan sawiran karayaa buu ihi nebigii oo soo baxay nagu soo socda madaxiisa tima ka dhibqaya oo soo maydhay waadican isagoo dhigay yadahu gacantiisana calaa shiqi ra'si madaxa dhinaciisa marka had iyo jeer qofku tima jilicsan yahay biyana madaxiisa ka da-ayaan dee wuxuu isku dayaa inuu biyaha ka daadiyo madaxa markaa intuu sidaa timaha madaxa u saaro ayuu labadaa dhinac ka shubaya waa kii tima jilicsanaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam saasuu madaxa uga shubayaa waadican yadahu calaa shiqi ra'si madaxa dhinaciisuu sidaa gacanta u saaray labada dhinac buu saa uga shubaya xadiidkan oo kale waxaa la yidhaha musalsal bilawsaaf ayay culamada musdalaxu u yaqaanaan waxa ku wuxuu ku wareegsan yahay awsaaf iyo tilmaamo fayataqawa alxadiid bidalik xadiidka waxyaabaha xoojiye ka mid inuu raawigu soo bandhigo markuu maqlayay muuqaalkii xaaladda oo idhaa sidaasuu ahaa ninkaan wax ka warinaya kayfiyadii saas ahayd oo saas ahayd oo saas ahayd waa wariye fiican mar hadduu muuqaalkii hayo maqalkiina wuu kasii horeeya si wanaagsan buu uxafiday marka waa musalsal bilawsaaf awsaafba ku wareegsan qaala wuxuu uhi waashaara waanu ishaarayoo dee ibnu cabaas ishaaru sameeyey fastatbattu caaan caaa baan ka istidbaatay buui caaa ayaa ka warinaya ibnu jurayj baa ka warinaya caana ibnu cabaas buu ka warinaya dabcan ibnu jurayj oo xadiidkainoo warinaya ibnu cabaas muu soo gaadhina cabaa buu soo gaadhay cabaa buuhi war cabaayo ibnu cabaas adiga arkaye bal tilmaantan uu nebigu siduu ku sifaysnaa markuu madaxa biyaha ka shubayay ii sharax ibnu jurayj baa ka odhanaya ibnu cabaas fas macnaha sabatadii weeye oo siiniya saa dalabiyataana lagu daray fastatbattu caaan cabaa waxa aan ayaan ka doonay inuu arrinka ii sugo sifada iyo kayfiyada waxaan ka suga waxaan ka doonay inuu ii sugo ii sifeeyo kayfa wadaca nebiyu siduu nebigu u dhigay yadahu gacantiisa calaa ra'si madaxa intaan horta xadiidkiiba la isla gaadhin sifadii nebigaa laynoo sheegaya markuu xadiidka sheegayo soo baxay siduu ahaa fa awmaa wuxuu ii ishaaray cadaa ilaya aniga kamaa ashaara ibnu cabaas siduu isagana tusiye ibnu cabaas oo sidee ah fabadada lii cadaa cadaa wuxuu kala bixiyey bayna asaabicihi farihiisa bishayin min tabdiid xoogaa kala bixina faruhu saa yaro kala bixiyey intuu madaxa dhinacii saaray uma wadacahaa madaxuu saaray fantahaa wuxuu gaarsi wuxuu gaarsiiyey waxay ku intihoodeen dheh adraafu asaabic farihiisa darafkoodu ilaa muqadami ra'si xagga madaxa xaggiisa hore xaggan horeu dee saa uga saaray fariintu saa yaro kala bixiyey ayuu xaggan hore ka saaray uma damahaa fariibuu isku ururiyey yamuru bihaa wuu u marinayaa kadalika sidaasuu dib u marinayaa cala ra'si madaxu sidaa u marinaya xataa masad jeeray taabatay ibhaamaahu labadiisa suul darafa aludun dhegta darafkeeda mimaa yelilwajh oo xagga wejiga la soo xidhiidhaa markuu gacmintu saawiro kala bixiyo foodan saaray ayuu gacmihii isu geeyey dabeetana madaxiibuu dib u mariyey dibna wuu marinaya hoosna wuu wadaa intuu saa saaray unbu dee sida marka waysada la masaxayo sii kaxayntii waysadoo kale wey intuu saa u saaray ayuu dabeetana dib u kaxeeyey markaasuu ilaa xaggan dhagaha biyihiisaga shubaya farsamo yaroo basiiduu kusii dheeraaday xataa masad ibhaamaahu labada daraf ee suulku ilaa ay gaadheen daraf aludun dhagaha darafkooda mimaa yelil wajhu xagga wejiga la xidhiidhaa uma cala sudqi ilaa dhafoorka wanaaxiyati ljabiini iyo sudqiga iyo jabiinku waa dhafoorkii iyo iyo xaggaa dee daanka sudqiguna waa dhafoorka jabiinkuna waa dhafoorka dhinaca iyo dhafoorka wejiga ilaa uu gaadhsiiyey madaxa weji madaxii buu saaray timii buu hoos u waday wejiguu gaadhsiiyey ilaa dhafoorka walaa yuqasir ma hakinayo walaa yabdushu shaya laa yuqasir walaa yabdushu shaya ma joojinayo mana degdegayo ilaa kadalika sidaasu mooyaane marka yuqasir waa kama hakinayo marka uu sii wado ma raajinayo walaa yabdushu shayan badsigu qabashadiiyo ku dhufashada ahaan jireen walaa yusricu bay ku fasireen walaa yusricu shayan mana dadejinayo ilaa kadalika sidaa sahlan unbuu aayaruu mariyey aayar unbuu mariyey manuu xoogna ugu soo dhufanin manuu aayarna muwadina si tartiiba unbusa aayar usoo mariyey si tartiiba unbusaa usoo mariyey laa yuqasiru walaa yabdush shaya manau dadejin manuu dib ridin ilaa kadalika saasun mooyaan balse intaan xadiidkiiba la gaadhinba wasfigaa iyo tilmaantaasu inagu howlay gacan baa dhakada la mariyey oo nebigaa biyihii iska qallajiyey intaa u fahan xadiid kale oo kusii xidhan iyada ma jiro waxaynu u soconnay uun waktigii cishaa'iga lowlaa an ashuqa buu nebigu yihi haddii aanan ku dhibaynin calaa ummatii haddaanan ku dhibaynin la amartahum waxaan amri lahaa allaa yusalluuhaa inaanay tukanin ilaa haakadaa sidaasoo kale mooyaane sidaasoo kale waktigan caawa aan idin tukiye ee la seexday ee lasoo toosay ee la seexday ee lasoo toosay ilaa waktigaasaan oo ilaa ilaa tobankii habeenimo ama laba iyo tobankii lagu dhaweeyey haddaanay ummadda dhib ku ahayn waxaan amar ku siin lahaa inay sidan oo kale u tukadaan kayfiyadan dibdhiga ah marka waxaa isweydiin leh oo tolow dee way seexdeen way soo tooseen way seexdeen way soo tooseen talo weysadii meelay dee lagama hadlin taa waxay se culimadu badankooda ku sharxayaan in hurdadani hurdo weyn oo la wada jiifjiifsaday aan ahayn tii dee ay ahayd fadhiga lagu gamayay dadku marka ay had iyo jeer wax sugayaan ama kursiga iskaga gamaan ama gaadhiga ama fadhiga qofku mudduu iska seexanaya saacaduu iska yara fuurinaya annawmu mutamakin maqcada salkiisa qofkii oo dhulka ku haya oo iska seexda wey waa kuwa ku idhaahda hurdadu way jabisaa ila almutamakin maqcadahu min alard qofka dee dabadiisa dhulka ku haya mooyaane idaa lam yastafi mar haddaanu jiifsanin ee uu si caadiya isaga fadhiyo waa kaa asxaabtuba intay iska seexdeen bay iska soo tooseenoo weysaysta lama odhan waa la tukaday taasi waynu ka faaidaysana xadiidka hurdada noocaas ee aan weyneynen haneedka aan laysu kala bixin inaanay jebinayn horena waynu soo sharaxay mubtilaadka waysada markaynu soo marayn hurdada aan jebinayn noocaysa waxaa kaloo laga faa'iidayaa sida fiicane asxaabtu allaha ka raali noqdee tilmaantii nebiga maqal iyo muuqaalba ay usoo gudbiyeen ammaanadii ilaahay ku aaminay waxaa kaleaynu ka qaadanaynaa cishaa'iga waktigiisu inuu ku fiican yahay dibdhiga qowlkaa raajixi uu kaa yahay waxaa kaleaynu ka faa'iidaysanaynaa xadiidka oo aynu ku arkaynaa mustafaadaadkiisa ka mid ah allahuma salli calaa maxamed masaa'ilkaasaa ka mid ah kuwaynu ka qaadanayna xadiidka ma yustaxabu min taakhiir lcishaa cishaa'iga dibdhigiisa halkaasu keena mid kale inlahawen soo xusan insha can ibni cabaasin qaala wuxu uhi akhara anabiyu sala allahu alayhi wasalam nebigu waxa uu dibdhigay alcishaaa daata leyla habeen habeenada kamida buu cishaa'iga dibdhigay rasuulku xataa dahaba min alleyli ilaa habeenkii uu tegey qayb kamida ay tagtay faqaama cumaru baa istaagay radia allahu canhu fanaadaa asalaata yaa rasuula allah macnaha masalada kalen yar doonayna waxay ahayd asxaabtu siday ugu samreeyeen cibaadada bal ilaa goorta innaga goormaynu intaa u sabri lahayn waxaa laga yaabaa inaynu sabirka noocaasa yeelan lahayn haddii la yidhaahdo iska fadhiya xafladda lacag baa lagu qaybinayaa ama daayarta kolka la eegana iska suga ciyaartii weli may soo dhicine filimkii ama ciyaartii weli may gaadhine iska suga afar saacadood baad sheegaysaa lix bay sugayaan intaa ciyaartu soo dhacayso ama filimka la istaarayo asxaabta maca da-yartoodiina cishaa'iga iska suga ilaa inta labayo tobanka la tukanaya ama tobanka habeenimo ayaa la yidhaha way fadhiya waa kala ummad ayaynu nahay qolaba dhinac bay u buuxsanta xataa dahaba min alleyli faqaala cumar fanaad asalaata yaa rasuul allah raqada annisaau walwildaanu caruurtii iyo dumarkii way seexdeen fakharaja rasuulu llahi walmaau yaqturu min ra'si iyadoo madaxa biyuu ka shubmaya soo maydhay wa huwa yaquulu wuxuu leeyahy inahu lwaqtu waa waqtigii waqtigii hagaagsanaa inahu isagu alwaqtu waqtigii qiimaha badnaa wey lowlaa ana shuqa calaa ummati haddaanan ummadayda dhibka uga baqayn haddii shayga labadiisa daraf la tacriifiyo xasri buu faa'iideeyaa ama shayga qiimihiisa iyo miisaankiisa haddaan maala nin aynu ka faalloonayno aan ku idhahda innahu rajulu waa nin dee nin weeye nin nool weeye rag wax dheer waktigu waktiyada kale waxbuu dheerayy can jaabir ibni samurata qaala kaana rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yuakhiru alcishaaa alaakhira wuu dibdhigaya can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam qaala lowlaa an ashuqa calaa ummati la amartuhum bitaakhiiri alcishaai cinda kulli salaa salaad walba cishaa'iga waa dibdhigi laha laqad jaa'akum rasuula min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim casiizun calayhi maa canidtum ummadda wixii idinka dhib idinku abaa ku adag isagana dhibka ummadda waa inaanu kula sahlaanaanin haddii aad ka naxayso ood naxariisu hayso dhibkooda haddaad ku raaxaysato dhib lowbaate aakhiru waqti alcishaa horeynu u qadinay masaladaa sharaxeeda waktiga cishaa'iga goorma u dambeeya afartii qowl laba ka mida bay rajaxnay can caaishata qaalat waxay tidhi ictama rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wuu dibdhigay laylatan habeen bilcatamati cishaa'iga ictaamkuna waxa weeye addukuulu fii dulaami lleyl waa cawaysinka dambe kaanuu yuctimuuna bilibil geela ayay dib dhigi jireenoo oo reer miyigu waxay odhan jireen waara iska cawaysime hore loo lisi maayo iyagoo uga jeeda noocan shaxaabo caanaha si ay uga hab uga seexdaan dadkii soo wareegi lahaa iyo kuwii marka la lisaya oo ku yar warwareegi lahaa ha kala seexatay inaga dah ha loo cawaysimo فناداه عمر رضي الله عنه عمر بن واقي نام النساء والصبيان فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وحول ما ينتظرها غيركم أرب البشاريت إذنك عدان هين مسوغيس صلاة وح مسلنا وإفك التوبة ووقت عشاء سوتي إلى متر ولم يكن مناه يوم يصلي مت كذا يومئذ مالنتا أحد مت كان إلا بالمدينة مدينة بلغت كنين muslim kaleba ma jirin uma qaala wuxuu uhi salluuhaa tukada salaada fii maa bayna an yaqiiba shafaq casaanka maqribka ka dambeeya markuu tago iyo ilaa thuluth lleyl iyo habeenka saddex daloolow dalool markuu tago inta ka dhaxay min ashafaq ila thuluth waa dee toddobada fiidnimo ilaa tobanka habeennimo ugu dhowaan waktigeena dhexdhexaadka marka la eego ugu dhowaan markaa madiine uun baa laga hadlayaa muslimkuba madiinu ku urursanaa dadkii reer miyigaa madiine hareeraheedu weli waktigaa may soo islaamin islaamkuba bilow buu ku ahaa madiinuunba halkan la sheegay dee dadkii maka laguma darayo mustadcafiintii maka joogay iyo meelaha kale iyo kuwii xabashida iyo u hijrooday iyo ma aha inta madiine iyo hareeraheeda wax muslimiin intaasunbaa jira عن عائشة أم المؤمنين قالت اعتم النبي ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل habeenka intiisii badnayd ilaa ay tagto caama waa haali markaa dee iyadiina heerkaasay gaadhsiiso ilaa nisfu laylkii un ku dah waxataa naama ahlulmasjidi dadkii masaajidka isugu yimi baa seexday huuriyey uma kharaja fasalla waa imtixaan baa la idhaha cibaadadu markeeda hore waa ibtilaaun yuhadibu linsaan waa imtixaan insaanka lagu hufayo o lagu haadinayo cibaadadu xaraga maaha laakiin mashqaca addoomaha la gelinayo wey bal inay wax wanaagsan ka soo baxay iyo in kale marka dee tanna tijaabadii baa loo sii labanlaabay bal cishaa'iga caawo cidda usoo jeeda iyo cidda iska carowda fasallaa nebigu uu tukaday wa qaala innahu inahu lawaqtuhaa oo waqtigeedii dhabta lowlaa an ashuqa calaa ummati can ibni cumara qaala makasnaa data leylati nantadiru rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam licishaai alaakhira cishaa'igii dambeaanu usugaynay nebiga fakharaja calayna xiina dahaba huluthu lleyli habeenka saddex meelood oo meel baa tagtay aw bacdahu bacda thuluth ama thuluthka kadib baabaanu ku dhacnay dahaba thuluthu leyli baa tegay aw bacdahu aw kunaa bacdah ama waabaanu kasii dambaynay faqaala xiina kharaja markuu gurigiisa kasoo baxuu noo yimid baa wuxuu yidhi inakum tantadiruuna salaata salaad baa sugaysaa maa yantadiruhaa aanu sugaynin ahlu diinin hayrukum cid aan idinka ahayn oo diin haysataaba mid muslim iyo mid kale toona ma sugayo waktigaa salaad uma soo jeedo cid diin ilaahay ku caabudaysaba idinkun baaba maanta u fadhiya hadaaya walowlaa an yadqula haddaanu waktigani ku cuslaanaynin calaa ummati ummadayda la sallaytu bihim haadihi saaca ummadda saacaddan aan tukanilahay uma amara muadina faaqaama muadinkiibuu amar siiyo aqiim buui uma salla wuu tukaday nabigu calayhi salaatu wasalaam ummadiibuu tukiyey marka axaadiista waxaa aada ugu cad waktigeedu inuu kaa degdega kusii fiican yahin haddii la karayo can abi saciidin alkhudriyi qaala sallaa bina rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama salaata almaqribi buuna tukiyey uma lam yakhruj ilaynaa noomaba soo bixinba xataa dahaba shatru lleyl ilaa habeenka kala badh uu socday kala badh ilaa uu tegayaanu soo bixin فخرج فصلى بهم انت صباحي بو مدي تكي ثم قال وحول ان الناس قد صلوا ددك وي وي تكدين وناموا وي سيخدين بحي مسلمين الدنيا كلنا وانتم لم لم تزالوا في صلاه idinku kamaydan suulin inaad salaad ku jirtaan man tadartum salaata inta salaad sugaysaa arrin weyn weyn intaad salaad sugaysa salaadun baad ku jirta malaa'igtu waxay kuu qoraysaa ajirgii qofka tukanaya walowlaa dacfu daciif haddaanu jirin qofka daciifka ah daciifnimadiisa wasaqamu saqiim iyo ka buka bukaankiisu labada kuwaasaa idhibaya eh la amartu bi hadihi salaa salaadan iyada a waxa aan fari lahaa an tuakhara in loo dibdhigo ilaa shatri leyli ilaa habeenka kala barhkiisa weli xadiid dhaafinaya kala barhki ma hayn can xumaydin qaala su-ila anas anas ibnu malik waa xokayntii rasuulkaa la weydiiyey hal itakhada nabiyu sala allahu calayhi wasalam khaataman fargal miyuu samaystay khaatiman wa khaataman khataman ilaa toban luqaa ku jire eh kutubta luqadaad ka eegaya ما كان ولكن رسول الله وخاتم النبيين وخاتم النبيين لا وضوا يا قرض سبعيا فرق الميو سميست النبي محمد قال نعم وسميستيبون انت فرق الكيل اسلا غارب مساله فقهي وكسو الرئيس صلاه قسيس سو قديبه وحو يري اخر الليله صلاه العشاء نبي ابو دبدغ صلاه العشاء على اخره الدنبيسه الى قريب الى وقت كدو من شدر الليل كلا برك فلما صلى مركي وتكره اقبل النبي علينا بوجه markuu ummadii tukiyey buuna wacyigeliyo wejiguuna soo qaabilisiiyey waana sida ku fiican qofka ummad la hadlaya waa inuu wejiga soo siiyo si ay soo jaan qaadi karaan uma qaala nabigu wuxu uhi inakum idinku lan tazaaluu fii salaa salaadun baa ku jirteen man tadartumuhaa intaad salaad tugayseen intaas waa intaynu baabka usoo daliishanay masaladii la weydiiyey jawaabteediina waa tan qaala wuxuu uhi kaanii waxaaba la imoodaa anduru inaan eegayo ilaa wabiishi khaatani wabiish مثل بريق وزنا ومعنى بريق وبدان waxaad moodaa anduru inaan eegayo ilaa wabiisi khaatami fargalkiisa dhalaalkiisi fargalkii uu gashanaa iftiinkiisi wa fii lafdin ilaa shadri leyli baa ku yaala fargalkuu gashanayaa waktiga inta badanna midigtuu ku gashanaya way se ansaxdo abi daawuud bay ku sugnaatay riwaayo sheegaysa inuu bidixdana ku gashaday taa macnaheed waxaa looga daliishan karaa inay fiican tahay saacadda in midigta lagu xidho xaaladaha qaarkood hadduu qofku bidixda ku xidhana laa ba'sa wallahu aclam